أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaado ah taariikhduna waxay ku beegan tahay soddonka bisha jamaacdul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana saakay kuwooda ugu doorka roon mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta shanaad aflaamta taxaanaha ah ee loogu magac daray geedigii gurguurta guulmisi gabay dhaclayn maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa shaaciyey in wax canshuur ah laga qaadi doonin gaadiidka ka imaanaya dhanka dalka itoobiya xilli maamulkaas lacag xaddhaaf ah uu ka qaado gaadiidka isaga kala goosha koonfurta iyo waqooyiga dalka soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool ehelada dad shacab ah oo murtadiinta ay si baareer ah ugu dileen magaalada muqdisho ayaa si adag oga hadlay dilkaas kooxda riddada soomaaliya ayaa xilka ka qaaday waxa ay ugu yeeraan taliyaha maleeshiyaadka badda xilli khilaaf xooggan uu ka dhex jiro murtadiintaas bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka galhareeri iyo buqa qable ayaa xalay goob fagaarayaal ah waxay ku daawadeen filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxulleh ee wilaayada bakool wilaayada baay ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada labaatan jirow ee wilaayadaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo kormeer ku mareeyey goobaha waxbarashada ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda iskuulka imaamu bukhaari ee degmada jamaame الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas aad dhegaysateen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warkeenna subaxnimo ee saakay haatanna u diyaargarooba iyagii oo fidsan mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta shanaad aflaamta taxanaha ah ee loogu magac daray geedigii gurguurta guul mise gabadhaclayn walaalkan ilyaas cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya
gurigeenni weeyaan waxownagu gumaysahe ilaahowna guulayadan ku gelinahaye waa xalqada shanaad ee taxanaha geedigii gurguurta guul mise gebi dhaclayn waana gunaanud ka silsiladan oo ay mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigtay fashilka iyo sida uu allaah fadligii dhabarka uga jabay dullaankii ashahadala dirirnimo ee uu murtad xasan sheekh maxamuud markii uu dib u soo laabtay ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan oo la daawan kara muddo soddon iyo toddoba daqiiqo ah ayaa lagu soo bandhigayaa dowrkii siyaasiga ahaa ee ay qaateen maamulada wilaayaadka islaamiga ah iyo natiijooyinkii ka dhashay iyo kaalintii ay qaadatay warbaahinta islaamiga ah halka dhanka kale isdaarka lagu soo bandhigaya sida xukuumadda riddada ah halkii ay dadka u gurman lahayd xilligii abaaruhu ay dalka ka jireen ay iyagii ugu soo laabatay weliba iyadoo macaashdoon ah ummadda soomaaliyeed waxaa u sheegayaa oo muslimiinta muxsiniinta oo beledweyne waxay ku soo daqaysan jirtay inaysan koob shaah beledweyne u soo dirin xalay labaiyo tobanka waxaa isu keena kor haystay vijay kumar iyo shakti muu ahay magacooda labada boqortooreed waa isu keen anaa u dadki liigu dhibaa anaa liigu dhibaa liisku dilaya xaloo dhan wixii na haysta dadoo waana mahadsantiin waxaad mooddaa gobolkii gado in uu ireland jasiirad noqday ku xidhan dowladda kenya ee soomaaliya aan u furnayn ee aan lahayn buundo ee dadkii uusan gaarin gargaar ee dadkii ay tabaalaysan yihiin waxaad aragtaan oo taas baal socota dowladdii laga rabay gargaar iyo guddiyo inay abaabusho oo guddiyo u saarto intii guddiye ayaga emergensiya loo saari lahaa inta wax lala qaban lahaa in maanta inta xildhibaanadii loo yeerto la yidhaahdo dastuurkan madaxweyneaan rabaa inaan noqdo madaxweyne ku-xigeen magacowdee haddii ilaaha idinkeda leeya xildhibaano ila baaskareeya iyadoo fashilkaas ay dhex maquuranaysa kooxda riddada dhanka kale maamulada wilaayaadka islaamiga ah waxay ahaayeen kuwo guntida dhiisha isaga dhigay oo ka soo dhalaalay kaalintii loo idmaday waxaana lagu xusuustaa dadaaladii ay bixiyeen ee loogu gurmanaya boqolaalka kun ee ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku saamoobay fatahaadaha waana sida isdaarku uu soo bandhigayo
bismillahi raxmaan raxiim waxaa bilowday daabulkii dadkii ku go'doonsanaa ee tuulada miriiri oo ka tirsan tuulooyinka ay dadka muslimiinta shacabka ay ku go'doonsanaayeen ayadaan hadda bilownay rarkii ugu horreeyey baa hadda la wadaa kuwo kalena waa la rarayaa hadda waxaan u soconnaa meeshii loogu talagalay dadka kan in la dejiyo ayaan hadda u soconnaa
aniga magacayga waxaa la dhahaa qoraash amar cabdi yaa laydhahaa oo waxaa degan yahay hawaaye alxamdulilah biyana baabi'iyey mujaahidiinta culammada maanta waxaa noo keeneen raashin fara badan aan ku farxanay aad iyo aad raashinkana waxaa ka mid ah sokor bariis bur timir alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahow gaaladan buurkan saaran dab allah ha ka kiya ayakana guul allah ha ka siiyo inaad noo tagaan baraaw dhexdeed nooga soo adeegaan mujaahidiinta allah noo kaso ilaahay falligiisa
markii ay shacabka soomaaliyeed ku jireen xaaladihii adkaa ee fatahaadaha iyo abaaraha kooxda riddadana ay ku dulgorgortamaysay macaashna ay ka raadinaysay waxyaabihii loogu soo tabarrucay dhinaca kale raggii ay allaah fadligii xarakada u xil saartay inaysan bulshadeenna beelaha noqon oo la gaarsiiyey inta la awoodo ee gurmad ah ayaa iyagana sida tan ka horyiri warbaahinta
dadka mujtamaca annagaa ka mas-uula annagaa ka dhalannay annagaa ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaana wa tacaala inaan qabanno yacni shaqadatan inaan qabanno waxay u baahan yihiin inaan qabanno waxaan awoodi karno inaanan ka hagarsan ilaahay idinkiisa laa shukra cala alwaajib cidna maanta ixsaan iyo loogama rabo waxaa weeyaan wax looga raba ma jirto ilaahay baa loogu dhowaanaya subxaana wa tacaala kadibna shaqo ilaahayna saaray baan gudanaynaa marka halkaas looga soo tago samata bixinta bulshada soomaaliyeed iyo sida ay dhinacyadu u kala saartay saaxada warbaahinta waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab juhdi ballaaran ku bixisay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa gulufka gurguurte iyo sidii la isaga garabsan lahaa ka hortagga damaca murtadiinta ee ah inay hoosmarto raayada rasuulka salaallahu calayhi wasallam waxaa dhacay wadatashiyo dhowr ah sida shirweynihii culammada wilaayaadka kulankii odayaasha dhaqanka iyo shirar kale oo taageero buuxa loogu fidinayo jihaadka iyo dafcinta cadowga midabada kala duwan leh mid ka mid ah duulaannadii uu xasan gurgurta soo qaaday labadii sano ee lasoo dhaafay waa midka fikirka balse allaah fadligii mujaahidiinta ayaa kelimadda xaqa ku wajahay baadilka taasoo keentay in culamaadu suugii la soo kiraystay ay ku hongoobaan baadilkii ay gadaal ka riixayeen wuxuuna isdaarku soo bandhigayaa iyaga qudhooda oo ka qayla dhaaminaya maleeshiyaadkii la faray inay ka dhaadhiciyaan inay yihiin kuwa xaqa ku taagan si ay uga hortagaan usuudda rabbi
askarta waxaa uu tegay marka wacyigelin askarigii qaran marka marka aad wax u sheegi maagto wuxuu ku leeyahay maanta qaad ii qaad warreedh waxaan rabaa inaan diintaada kuu sheego wax adduun aqara ku anfacay horta aan ku dhagaystay qaad ii qaaduu ku leeyahay marka si aad isku furdaamido waxaa u baahan tahay marka inaad qaadkii u qaaddo oo mataqaanaa wax u samaydo adiga oo raba in aad wax u sheegto
intaas ka gadaal isdaarka ayaa u gudbaya soo gudbinta furin kale oo ka mid ah kuwii lagu jibiyey cadowga labadii sano ee lasoo dhaafay waana dowr ka warbaahineed xukuumadda riddada ayaana si aanan horay loo arag ugu horwajigabaxday shacabka soomaaliyeed halka calooshood ushaqaystayaashii ay soo carbisatay ee ku fooganaa faafinta dacayaadka ay iyaguna ugu dambayn ka niyad jabeen gulufka madhalayska noqday ee uu soo qaaday gurguurte halka taa beddelkeed kaalin libaax leh oo ku suntan xaqiiqada ay qaadatay warbaahinta islaamiga ah afkana ciidda u gelisay barobagandadii ay cadowga ku soo daadinayeen baraha kala duwan ee internetka
codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawirradooda iyo farriimahooda qorshaysan midna lama faafi karo waana dembi
waa hagaag walaalaha muslimiinta ah idan dhegaysanaya halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan goordhow idiin soo tabinaynaa barnaamij tabin toos ah oo mid ka mid ah xerooyinka murtadiinta iyo saliibiinta ay ku wada sugan yihiin mujaahidiintu ay weerar cag marina ku qaadeen barnaamijkeenna waxaa noo tabin doonaa oo idinku wareeji doonaa maxamuud sheekh axmed tooshow iyo stuudiyaheena saddexaad haye maxamuud
gabagabadii waxaa taxanahan alkataayib ay ka diyaarisay geedigii gurgurta ee ku soo idlaaday guuldarrada hoogga iyo gebidhaclaynta lagu gunaanadayaa fariin uu jeedinaya amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuucubayda taasoo si gaar ah ugu socota maleeshaadka murtadiinta ee har iyo habeen lagu feenanayo fagaarooyinka dagaalka murtadiinta gaalada shisheeyaha dabadhilifka u ahna waxaan ugu baaqayaa inay allah u toobad keenaan lafahoodana naarta ka badbaadiyaan ilaa goorma ayaad heeryada gumaysiga sidaa dusha ugu sidaysaan ilaa goorma ayaad sida ratihayin ah reer galbeedka ugu rarnaanaysaan ilaa goorma ayaad dulligan idiin daashaday ugu dulqaadanaysaan war diinta allah u soo noqda allah baan ku dhaartaye inaan idiin dulna waxaan ka jecel lahay inaad allah u toobad keentaan oo diintiisa u soo noqotaan bulshadiinnii iyo ummaddiinna muslimka ah aad ka mid noqotaan kuna dhex noolaataan idinkoo aamin qaba sida kuwo badan oo idinkaga mid aha oo toobad keenayba ay hadda nabad ugu nool yihiin walaayaadka dhexdooda
waxaa sidaas ku soo idlaaday taxanadaaha ka rogay wejiga dhabta ah ee kooxda riddada haddii ay noqoto ee xashada marka la joogo qaybinta jegooyinka boobka hantida bulshada iyo baqacararka markii ay dagaal tagto macaashraadinta xishoodka laga siibay marin habaabinta raayulcaamka iyo isku muujinta mid guul ku dangiigsan xilli xasan xiradiisa aysan ku jirin hal hadaf oo uu gaaray tan iyo ku dhawaaqistiisii gulufka waana masiirka mid walba oo madaxa ku taaga isku maamulka shareecada islaamka shukran akhoona eliyas maamul goboleedka gaallaraaca ah ee puntland ayaa shaaciyey in wax canshuurha laga qaadi doonin gaadiidka ka imaanaya dhanka dalka etoobiya xilli maamulkaas lacag xaddhaaf ah uu ka qaado gaadiidka isaga kala gosha koonfurta iyo waqooyiga dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku saabsan kooxda riddada soomaaliya ayaa xilka ka qaaday waxay ugu yeeraan taliyaha maleeshiyaadka badda xilli khilaaf xoogan uu ka dhex jiro murtadiinta walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo faahfaahinaya maamulka riddada puntland oo ka mid ah maamulada ay gaalada ka dhisan soomaaliya ayaa sheegay in gaadiidka ka yimaada dowladda xabshida etoobiya aan wax canshuura laga qaadi doonin war-saxaafadeed ka soo baxay maamulkaasi ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba canshuurta laga joojiyay gaadiidka ganacsi ee ka yimaada etoobiya wasaaradda maaliyadda ee maamulka riddada puntland iyo taliska booliska ayaa amar lagu siiyey inaysan wax dabagal ah ku samayn karin gaadiidka ganacsi ee ka yimaada etoobiya ayna waddada u fududeeyaan sidoo kale waxa uu maamulkani amar ku bixiyey in gaadiidkaas lagu diiwaan geliyo taariikhda ay wataan oo ah tan dowladda xabashada etoobiya waxayna tallaabadan imaanaysaa xilli maamulka riddada puntland uu lacago baad ah ka qaado gaadiidka u raran ganacsatada soomaaliyeed ee isaga kala gooshta koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya dhanka kale wareegto ka soo baxday taliyaha maleeshiyaadka kooxda riddada odoa yuusuf raage ayaa xilka looga qaaday taliyaha ciidanka badda jenaraal cabdi warsame maalin waxayna tani qayb ka tahay khilaafaadka aan dhamaadka lahayn ee ka dhex jira murtadiinta saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kooxda riddada ayaa mid kasta midka kale waxa uu ku eedeeyaa inuu musuq maasuq sameeyey waxaana xusid mudan in maalmo ka hor diiwaanka gaalada ay ku samaysay dowladaha ugu musuq maasuqu badan caalamka ay kaalinta koowaad ka gashay kooxda riddada soomaaliya dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka shabeellada dhexe iyo bakool ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe waxa ay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta burundi ee degmada balcad waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay ee wilaayada bakool dagaalka markii uu muddo kooban socday kadib ayay maleeshiyaadka murtadiinta isaga carareen goobta fariisinka u ahayd oo ah afaafka hore ee degmada waajid waxaayna ciidamada mujaahidiintu soo khaniimaysteen agabyo ciidan ehelada dad shacab ah oo murtadiinta si bareer ah ay ugu dileen magaalada muqdisho ayaa si adag oga hadlay dilkaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad degmada xamarweyn ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay fal uu geystay askari ka tirsan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya kaas oo uu la beegsaday mid ka mida wadayaasha mootabajaajda ee ka howlgala xamar askarigan murtadka ah ayaa la sheegay in ninka mootabajaajlaha uu u dilay lacag dhan shan dollar sida laga soo xigtay dadka ka shaqaysta mootabajaajta ka howlgashaha caasimadda dilkaasi kadib waxay wadayaasha mootabajaajta isku soo bax kooban ay ka sameeyeen waddada maka al mukarama waxayna ka warbixiyeen dilka loo geystay mootabajaajlaha iyo ugaarsiga gaarka ay kala kulmaan dhanka maleeshiyaadka riddada lugu kasto aniga hadaan camarino askariyaa fadhiyo askarigaas wuxuu nu weydiinayaa shahaad anigana shahaad ma awood shahaadkaas haddaadan bixinin inaad meeshaada mootada abbaa ka mitid hal sac ama laba sac meesha ay kugu hayaan banaanba hadda waxaan u dhigaynaa mootabajaadla waxaa lagu dilay waxaa la dhihi jiray xamarweyne waxaa loo dilin waxaa waaye shan doorar la sheego hadda ee dowladda qof ay u dilayso naf ay u jarayso laakiin inaad wadutid habad aa ku dhufatid ama aad dishid ama qofka u saarna habad aa ku dhitid xaquma leh inaad shan doorar isi adhaad habad aa ugu dhufatid waa laga fiican yahay dhallinyaro caddaan naxay bajaalle naxay intii ka dhimatay ilaahay u naxariiso waddan shisheey ma caadi karno waxaan dilkan anagala dhaafo dhanka kale dhulbaab xoogan ayaa ka socda xaafadda waxar caadee degmada hilwa ee magaalada muqdisho dadka degan dhulkaasi boobka lagu hayo isku soo bax ka dhigidal jirka dahsoon ayaa sheegay in guryahooda ay xaraashayaan madax ka tirsan koox tardada lagana iibsanayo ganacsato shacabku walaxuuna mudna inaa nala kula kacay waxaa iska leh ay leeyihiin dhulkaanoo loo celsho hermantaan halka gobolka joogo dawladdan wakiil ka ahlaa waana been dad waxaa la siiyo wahayaa ganacsataa oo garaashman ku wareejihaaya oo allayle yacni lacag heesta ayaa meesha ka dhacay iyo niman allayleheen qorolay wata iyo allayleheen niman tuugaahoo lamada degma jooga ayaa dadka gadaaya allayleha ganacsataha xamar ka tegay dawladdu waxaasu shaqa maahane ha la fiirsho dhulkanagii waxar cadde iyo gubadneen la boobahayo ilaahay baanu ku dhaarshay su'aal baanu wadinaynaa dawladdow dhul ku yaalla dukumiinti ku yaalla afartan iyo kow sano oo iyagu maxaa ay diideen oo dhulku dhisan yihiin oo jaamacadihii ka dhisan yihiin oo iskool ka dhisan yihiin in la yidhaa shan boqol ugu gado shan boqol oo doolar warsoos dhulkeeda shan boqol ma joogtaa dadoona waa su'aal war shan boqol ma joogtaa war kun dolar ma joogtaa war ma joogtaa waxaan soo jeedinayaa oo ummadda u soo jeedinayaa dhulkaas gurmad buu u baahan yahay ummadda ilaahay arag dadka arka wax aseedha meesha laga suubinayaa oo na xanuujisay oo na dhibtay dhulkaadii oo dukumentigii maxamed siyaad baraale in dhul cartaa shala inta nin saarto niman ganacsataa oo xoog iyo xoolole ayna dardaraan cadaaladda dhulkaa la dhigay daday goob u yihiin sannadkan canshuurtii dawladda annaga qaadato haddana waxaa la leeyahay hala burburiyo war caddaaladii aawoy dhulkayaga tuugadaha naloo kaga qabto haddii la diido waxaad ogaanaysaan in laysku halbeelayaad ogaanaysaan shaatiga dawladda wax ku dhacaya shacabka baabi'inaya dhurbaabka ka socda caasimadda muqdisho ayaa sii xoogaysanaya tan iyo markii la doortay xasan murtaad kaasoo xaraashay dhulka hantida guud iyo midka gaarka loo leeyahay sidoo kalena lacaga ka sameeyey soofaaqidda iskuul burusiya ee gobolka banaadir mahadsanid cazaam bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka galhareeri iyo buqa qable ayaa xalay goobo fagaarayaal ah waxay ku daawadeen filimka cusub ee muasasada alkataa'ib walaaleen ku kala sugan degmooyinkaas ayaa inooga warramaya aynu ku horrayno degmada galhareeri iyo walaalkan cabdiraxiin shaqcale
waa mashxaradda muslimiinta murugada murtadiinta iyo maalbeelka gaalada kuwii gacanta mariyey ee masaxay waa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo meesha ka saartay marqaankii murtad garguurte oo ahaa waa la masaxay muslimiintii maqaamka sareeyey muujiyeyna diintooda gaalada warkoodiina yidhi maya waxay ku suurto gashay nafurnimada muslimiinta ku nool wilaayaadka dalka soomaaliya fagaaro ku yaala degmada galhareeri ayaa lagu daawaday isdaaraadkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib qayb ka mid ah kuwaasi oo la magac baxay geedigii gurguurta guul misegibi dhaclayn boqolaal ka mid ah dadka reer galhareeri ayaa u soo daawasho tegey si ay ugu ilqabowsadaan jabka gaaray murtadiinta iyo dowladihii gaalada ku soo duulay wilaayaadka dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya bulshada isugu timid fagaaraha degmada suuqa galhareeri ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ku daawadeen goobta ahaa filan waxaan ku daaweynaynaa degmada galhareeri ee walaalad saamiya galgaduud filankaas oo hawaaye xamlada geediga xasan gurgurta
waxaa la fiirsanayaa filinkii oo nimankii ii sheegay oo ridada ahaa laga soo saaray oo loogu magac diray duulaankii gurguurta guul ama gibidhaclayn ma guulba amase gibidhaclayn marka waa gibidhaclayn oo iska caddahay ninkaasu waa jabya waana dhacya waana kufya mana ka cidooye dadka muslimiinta waa inay qaluubtooda khayr u sheegaan ducadana ay badiyaan waxaa ka mid ahaay in maaragtay uu gaalka si yuhuuddoo kale u dhakaday oo u tegey oo isagoo la kulmaa lagu tusaa oo imaaraad iyo wax qabana oo gaalo badanoo hoos ula kulmaa oo uu ilaahay shareecadiisa diiday oo muslimiintii masaakiintii xoolahoodii boobaa dhibaato badanaan ku aragnay oo ummadda qayb ka mid oo ka qarsooneed annaguna aan inta badan qaybtii iclaanka aan kala soconnay maahana qayb ka sii badanaana lagu daray isagoo dhaha shabaab waa la gebagebeeya isagoo dhaha iyo askartiioo lama gebagebayno shabaab waa nool yahay annagaana maxaabiistoona lahaaya ha garguurto beenta ha u sheegin ay dhahayaana layska hor keenay marka waa markhaati ay isku fureen rididii isla socota murtadkan kufrigu tababartee talada loo dhiibay tagaadi soomaaliyeed cadow u taagaayo amxaaradu inay nagu tuntuntaan taankiiyuu dhahaya ee turkiga intuu aada yidhi hadalla taagtaaga ee toorhoydinnala geli lahay soofuhu tumaya madaxtooye maan loogu tegin madaxtooyo maan loogu tegin tabarnaan loo sheegan tunka ciidda inya loo dhiganan gowrac lagu taagin taladeennu waa dhimantahe taas ha la ogaado waana inaan tafaaxayda nee dirri u taagnaanno haddiise layska tuuro ee sharciga aan tixgeli weyno gaaladu inay naga tagtaa taas la sugi maayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caawa waxaan fiirsanaynaa oo aan filinka oo gurguurta oo lagu- oo ku fashilmay haddana degmada galhariir ka suganahay
isdaaraadkan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa quluubta dadka muslimiinta farxad gelisay iyadoona laga daawaday filimkan qeybo badan oo ka mid ah wilaayaadka dalka shukran cabdiraxiin aynu u weecanno buqa qable ee wilaayada hiiraan iyo walaalkan yaasir maxamed الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال كعدان كعمل فدي على كيسان وحدا سنة يسوى قرية نفتكي bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan waxyaabooyinkii xalay si xiriir ah fagaaraha bartamaha suuqa alaqsa ee degmada buqa qable ugu daawadeen xalqada shanaad ee taxanaha geedigii garguurta guulmise gabadhacleen oo ah taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamed kusoo qaaday wilaayaadkii islaamiga iyo guuldarooyinkii uu kala kulmay waxayna bulshada fagaaraha soo xaadireen kadib dukashada salaada cishaha waxaan gudaha kaga jirnaa filimkii ee qaybtii shanaad taxanihii habeenadaan ba aan fiirsanaynay horena aan u ballan qaadnay in een, aflaanta soo baxda guud ahaan insha allahu tacaala inaan shida doono qaybtan insha allahu tacaala waxay diiradda saaraysaa hore waxaan arkaynay shaydaankii ee, dulmifalaha ahaa alcadaala la dhahayay in uu maxaan ku yidhaahdaa baahinayay si guud ahaan inay xaaraan iyo dembi tahay in la dhagaysto mujaahidiinta fariimaha ka soo baxaya iyo xaqaa'iqda guud ahaan dalka ka jirta iyo baadalka ay fidinayaan daminta la daminayo in ay tahay in la dhagayso dembi Een, waxaa tacliiq ku filnaa een, maxaan ku idhahdaa filimka sheekha uu soo bandhigaya sheekh mustafa iyo taariikhdii uu soo guuriyey saxaabigii jiliilka ahaa tufayl iyo reer maka idaacaddoodii siday u isticmaaleen oo ay isku dayeen asaga iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo khayrkuu sheegaya inay kala gooyaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada buqa qable oo filinka fagaaraha ku daawaday oo la hadlay andalus ayaa qiray in xalqada shanaad xiise gaar ah xambaarsaneed islamarkaana ay soo bandhigtay jabka cadowga allah ku qabsaday dhanka warbaahinta
waxaan ku suganahay meesha laga fiirsanaya atlaanta islaamiga ee jihaadiga ee buqa qable maasha allah caawa halkan waxaan ku daawanaynaa filin oo inta shanta- fil- afarta filin oo hore soo fiirsanayba filinkan filin oo maanta alxamdulilah int- shantooduba way wanaagsanayan laakiin filinkan caawa xiise gaar uu xambaarsan yahay xiisahaas gaarkana waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala cadowga ilaahay subxaana wa tacaala warbaahintoodii iyo warbaahintii tan islaamka la isbarbardhigay oo tii islaamka iyaga laftirkooda ay khirinayeen inay sax tahay marka alxamdulilah caawa ilah waxaa ugu mahadinaynahay inay gaalo ay macnaha isha guushi islaamka ay igaba khirayeen oo afkooda ay ka khirayeen meeshaan waxaa ka dhacaaya ee, waa wax aan qalbi aan ugu soo koobi karinoo farxad adduunyaale kale macaaw aan la wada qaraacnay maxaa yeelay waxaa meeshaan ku isku haysta junuudda allaah iyo xisbu shayddaan marka ikhwaanii fillaah wax walbaba caalamka kama qarsoono dadka waa u jeediin xaqiiqada fagaaraha taalla qof ilma aadan oo maanta looga sheekaynaya ma jirto ninkii guulaysta arki doona insha allahu tacaala biidn illahi kariim filimkii u dambeeyey ee maaragtay ay soo saartay een, alkataa'ib oo ay maaragtay uga hadlaysay maaragtay guuldaradii ku dhacday xasan sheekh maxamuud ayaan fiirsannay waa filim aad iyo aad u cajiib ah runtii wuxuu soo bandhigay xaqiiqadii ugu dambeysay ee xasan sheekh maxamuud weeraradii uu ku soo qaaday wilaayaadka sanadkii u dambeeyey ama labadii sano u dambeysay xaqiiqadii ku maaragtay wixii meesha ka dhacay iyo jabkii ay jabeen ayuu maaragtay meesha uu filimka ka turjumay waxyaabaha ay soo jiitay waxaa ka mid ah waxyaabihii maaragtay ayaga maaragtay ay sheegayeen oo beenta ahaa oo maaragtay ay rabeen inay ku afdubo maaragtay ku afduubaan oo ay ku damiyaan nuurka ilaahay oo maaragtay been ay ka sheegaan oo warbaahintii maaragtay toodii ay damceen inay maaragtay afka ay maaragtay ciidda u daraan balse waxaa maaragtay ka adkaaday oo halkaas maaragtay maaragtay afka ciidda u daray warbaahintii islaamiga ahayd xaqiiqadii ayay soo bandhigeen oo ituusi itaabsii ah gobolka hiiraan khaasatan fii muxaafadati buqa qable caawa waxaan daawanay filinkii geetigii gurguurta guulmisigi bidhaclayn waxaan ku daawanay suuq alaqsa tijaariya mujaahidiinta waxaa leenahay guulaysta guul ayaan riijiinaynaa insha allah bulshada degmada buqa qable ayaa xalay si rasmi ah u sagootiyey daawashada xalaqaadka shanta ah ee taxanaha garguurta gulmise gabadhacleen oo ah taxanad diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud kusoo qaaday wilaayaadkii islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay oo ay mu'asasada alkataa'ib baahisay waxaana xusid mudan in mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan bulshadooda u oofiyeen ballantii ahayd in bulshada habeen walba fagaaraha ku daawanayaan xalaqaadka shanta ah ee geedigii garguurta gulmise gabidhacleen ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhoxo leh ee wilaayada bakool cabdilqani maxamed ayaa faafahinta warkaas inoo haya kadib xaflad ka dhacday xarunta madarasada alxigma faraaceeda deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayay ardayda wax ka barata mu'asasada kusoo bandhigeen mawaad kala duwan oo qayb ka ah kuwa madarasada lagu barto munaasabada oo ay kasoo qayb galeen culimo waalidiin iyo waxgaradka magaalada ayay ardaydu kusoo bandhigeen waxyaabihii ay barteen tan iyo markii la howlgeliyey xarunta bishii rabiicu thaani ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri
standing in front of you to have conversation with you. So, are you ready to have conversation with me?
Yes, I am ready to have conversation with you.
Okay, what's your name, please?
My name Juweria and you?
My name is Ramla.
What is your nationality?
My nationality is Somali.
What is your region?
My region is Bokol.
Where do you live?
I live in Burdunle.
With whom do you live?
I live with my family.
When were you born?
I was born in 1999.
hemorrhage hemorrhage waa erey laatiinga kukoy wadinka giriiga macnishayna iyo dhiigbax loosta balaag waana dhiig fara badan ha kubay habdhiska wareega dhiigu dhiigbaxa mayn qiib sameey lama qiibod internal hemorrhage dhiigbaxa oo gudaha ah external hemorrhage dhiigbaxa oo dibadda ah dhiigbaxa mayna kooyay aminkii goolanba dhaawacma xididada shal ah arteri feen iyo kabilari aartarigi waa halbowluu marka go-anba dhaawacma yamay ku kooyay dhiig oo casaan oo cadleh oo si xawliyan oo socda maynalankaasay arterial bleeding calaamadaha nolosha bani'aadamka waa afar xaaladood waxay kala yihiin tiim bareejar xeel kulk balaad bareejar cadaadiska dhiiga bals oor hirtabit garaac wadnaha resbaration neefsiga human body tiim bareejar thermometer waa qalab loo isticmaalo cabirka kulka jirka uu leeyahay haddaba muujinta kulka jirka aadamiga waxay ku xiran tahay xubinta iyo wakhtiga la cabiray wuxuuna soo saaraa tiro lagu muujinayo kulka jirka bismillaah magay waa u musumeeyo wali talaahay shargaha baradahay maasha allah sadbulooda ka jari saakooyinka iyo faashoonka iyo waliba baataa ku jeedi maasha allah barad muasasada alxigmaa ka baradaa geekowkan koohay san wareeg isa dheer siiswaale dhiguraay silan wareeg oo tamkasaan hadan dharkeen may jaradeen tiibumay dharays oo mataa maran
sidoo kale waxaa munaasabada kelimad ka jeediyey maamulaha madarasada
muasasadan oo muasasatulxikma mayba ka kooban taha todoba farac ayaa koobanta intaan hadduuna ka shaqeeyahayna todobadaas oo kamid ah rawdatul atfaal iyo alkhiyaata tan saddexaad asixa tan afraad kombyuterka furanya ardaydiis hamiigee dhahdiyo insha allahu tacaala socodka walbarashadii iyo mawaada lakabarada oo kamid ah lugatul ingiriisiya iyo luuqada soomaaliga intaas iyana mu'asasadii ka koobanta waalidiinta iyo kasoo qaybgalayaasha ayaa si weyn ugu riyaaqay bandhiga ay sameeyeen ardayda waxaana xusid mudan in madarasada ay furan tahay wax ka yar muddo afar bilood ah maasanid cabdilqani wilaayada baay ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada labaatan jirow ee wilaayadaas abu xasan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku guulaysatay in suuq weyn oo xoolaha lagu iibiyo ay ka furto degmada labaatan jirow oo ka mida degmooyinka wilaayada kadib kulamo iyo waratashi muddo u socday hoggaanka qabaa'ilka dega degmadaas iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay suuqan waxaa xarigga laga jaray maalintii axaddii lasoo dhaafay waxaana isla maalinkaasi la keenay xoolo badan oo isugu jiray geel loo iyo ari iyadoona geela maalinkaasi suuqa la keenay lagu qiyaasay laba boqol oo neef oo geel ah arigana lagu qiyaasay ku dhowaad kun neef halka in ka badan boqol neef oo lo ahna la keenay maalinkaasi oo keliya taasi oo muujinaysa in muslimiinta degmadaasi iyo deegaanada ku dhow ay baahi weyn u qabeen suuq amni ah oo xoolaha ay ku iibsadaan ka hor suuqan inta aan la furin waxay ganacsatada xoolaha u iibgeysan jirtay magaalada baydhabo oo qiyaas ahaan lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada labaatan jirow iyaguona dhibaatooyin kala duwan kala kulmi jiray maleeshiyaadka maamulka riddada ee koonfur galbeed munaasabadii lagu furay suuqan oo ka dhacday degmada labaatan jirow waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada iyagoona andalus u sheegay inay baahi weyn u qabeen suuqan wadatashi kadibna allah fadligii lagu guulaystay in la furo iyagoona dhanka kale tilmaamay inay gacmo furan kusoo dhoweynayaan ganacsatada xoolaha iibsato iyo cid kasta oo xoolaha u iibkeenta suuqan
maalitan oo axadaana ka furi suuqna andana shay baaxad sabtidee furi sadarabna dheeri faraxti wali waa ediide baradimo suwase soomalida sheena dardimo walku dhuman lahaayna wali wahaasa faraxda iyona saway sawanaagana waa shalgalalahay maasha allah diyaw alxamdulilah ilahi baa ku mahadsan ilahi baa ku mahadsan suu wanaagsan infurumi inbarnu waxakaamiyani insha allahu taala waa basibada degmo oo meelaha daaq iyo biilow waan meelo ku odhana meelaha lix degmadood haddii ata hudur haddii ata weejid haddii ata meelaha tigeedow haddii ata burakab haddii ata tambayrow haddii ata tambirdaala likan degmadood yamay waa hashan talaalangata waana alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahayna kumahadsan waana maya sifay sifayga soo badasay maasha allah maasha allah niyo maasha allah khayrgeeda hadda meela kuyaasa kore waan hadda dini walba hada sooda dini walba ha kusooda waan meelo hadda haduna manaa dini kasoo jeeshana kugaraha ilahay marka marka may baleenaha insha allahu tacaala hadhow aada hadhow aada dadweynaha ama wal muslimiinta meel kasto jooganba dadi dibid meel kasto jooganba ganacsatida inuu caqsado ha inuu diyaaragana insha allahu tacaala ganacsatada xoolaha ayaa dhankooda andalus u sheegay inay ku faraxsan yihiin suuqan laga furay degmadooda suuqooda ina bilaaway oola yana bilaaway geeka oo midigaanu aragna aygu ahaa gaala hata qadirana ma qiyaasanya labamoqol neef ama la sugin irin ilaa kumigaasa ku mare dooda ilaa dameer ataa hosheen gasay alxamdulilah farxadeeda maybaha dagomaydi qooyen magaalooyinka kala kala duwan qooya qooyen hadda xoolan dila gadi maybaha qadir lama gurba oo baanqado oo kale la gadi wilbay baa la gaday soddon saddex milyan ha la gadi laba baydow la keelaa meewadayin dadka marka eeda shucuuraana maybaa matalan degay waxaa suuqan looga imaan doonaa meelo fogfog oo ka mida labada wilaayo ee dariska ah ee baay iyo bakool sida ay ii sheegeen qaar ka mida ganacsatada degmada labaatan jirow waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay horumar ballaaran oo dhinac weliba ah ganacsiga waxbarashada iyo bilicda magaalada ayaana waxay noqotay mid sare u kacday muddooyinkii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee baay ayaana juhdi ballaaran oo dhinaca weliba ah ku sameynaysa degmadaas iyadoona wilaayada sheegtay in degmada muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayey horumar ballaaran oo dhinac weliba ah waxayna intaasi ku dartay inay sii wari doonto horumarka ballaaran iyo wax uqabadka dadka muslimiinta ee ku nool degmadaas mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntiina guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaab almujaahidiin oo kormeer ku marayay goobaha waxbarashada ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda iskuulka imaamu bukhaari ee degmada jamaame walaalkeen bashiir abu ayman ayaa mar kale faahfaahintaas inoo eegaya mid ka mid a howlihii shaqo ee guddiga kormeerka maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u soo diray wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa ka mid ahaa inuu dhiirigelin u sameeyey dhallinyarada dhanka kalena uuna shaadgeliyey ardayda wax ka baranaysay goobaha waxbarashada in ardayda dhexdooda la tartansiiyo waa mid ka mid ah asaaliibta lagu ogaado heerka uu gaarsiisan yahay tacliintooda waxaana goobaha ay nashaadaadkaasi ka dhaceen ka mid ah madarasada dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari ardayda ayaa loo kala qeybiyey ilaa iyo laba majmuuco majmuuco loogu magacdaray sheekh mukhtaar abu zubayr iyo majmuuco kale oo loogu magacdaray macalin aadam xaashi ciirow marka aad wejiyada ardayda indhaha la raaraacdo dhanka kalena aad fiiriso magacyada ay xusheen ayaad dareemaysaa inay yihiin rajadii mustaqbalka iyo kuwii anfici lahaa ummaddan islamarkaana si anbaqaadi lahaa masiirada hogaamiyaashaasi sida aan u rajaynayno aan dhegaysano qayb ka mid ah tartankii dhex maray ardayda madarasada imaam bukhaari waxaan ku bilaabaynaa maadada tawxiidka majmuucada ugu horeysa hadday nasiibka u yeeshatana waxay ahayd majmuucatu mukhtaar abu zubayr ee dugsiga hoose dhexe eh imaam bukhaari su-aashu waxay leedahay maa acdamu shayin amara allahu bihi تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أه آدم عن عبد القادر علي وحن ترتمي مجموعة مختار أبو زوير مدرسة إمام البخاري أنا أسكت دايا سؤال جوابت هذا أعظم شيء أمر الله به التوحيد su-aasha jawaabteeda sax iyo khalad ustaad بسم الله الرحمن الرحيم جوابت أي بحيان مجموعة أبو الزبير وجواب صح allahu akbar maasha allah Eh, majmuucada aadam xaashicirow su-aashiin waxay tahay maa awalu shahrin fi lcaami alhijriy تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan anigoo magacayga ku bilaawaya sahre ibraahim maxamed dhigata madrasat alimaam albukhaari alibtidaa'iyat walmutawasitat muxaafadata jamame jubba suflaa una tartamaysa macalin aadan xaashi ciirow su-aasha jawaabteedan waa almuxaram saxi qalad waa jawaab saxa
ardayda uu ku tartamayey maadooyinka ay ku bartaan madarasada ayaa ugu dambeyn waxa ay guusha raacday majmuucadii ku tartamaysay macalin aadam xaashi ciirow waxaa goobta uu ka dhacay tartanka ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii laga guulaystay iyo kuwii guulaystay kuwaasoo si dareenla u soo dhoweeyey tartanka ay ka qayb galeen magacayga waa cabdulqaadir yuusuf maxamed waxaan wax ka bartaa madrasada imaamulbukhaari dugsiga hoose dhexe ee degmada jamaame maanta waxaan ku tartamaynay maadooyinkii aan ka qaadano madrasada imaamulbukhaari anigoo ku tartamaynay laba kooxood oo la kala yidhaahdo mukhtaar abu zubayr iyo aadam xaashi ciirow tartankii waxaa qaatay aadam xaashi ciirow oo ah qaybta banaadka asalaamu calaykum magacayga waa maryamo sheekh nuur cabdisalaan maanta waxaan joognaa madarasada imaamulbukhaariye maanta waxaan usoo booqdeen maktabka tarbiyada iyo tacliimta waxay maanta noo qabteen musaabaqo musaabaqadana waxaa u kala dhacaysa wiilal iyo gabdho oo lagu tartansiinaya maadooyinka kabaxa madarasada laba majmuuco ayaa nala kala dhigay majmuuco waxaa lagu magacaabay sheekh mujaahid mukhtaar abu zubayr raximahullah majmuucada kalena waa almujaahid macalin aadan xaashi ciro raximahullah waxaa maanta aan ku faraxsanahay guusheeni wiilashan waxaan u rajeynayaa guushaan mid la mid ah guushan waa isla madarasadeenii aad baan ugu faraxsanahay ugu dambeynna waxaa goobta lagu abaalmariyey majmuucada macalin aadam xaashi ciirow ee guulaysatay horta waxaa guulaystay majmuucad aadam xaashi ceyrow Een, gabdhaha ilaahay ha noo xifdiyo jazaahum allahu khayran halkan waxaa ku bixin doonaa insha allahu tacaala jaa-iso kooxda guulaysatay oo ahayd kooxda magaceed macalim aadam maasha allah kooxdaas ayaa insha allah waxaan guddoonsiinaynaa ee wixii jaa-ise aan guddoonsiinaynaa intan waa qayb ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu geliyey madaariista waxbarasho kormeerka guddigii ka socday maktabka tarbiyada ee uu ku tagay wilaayadan ayaana bannaanka soo dhigaya dadaalka hagarla'aanta ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu bixinayo har iyo habeen kaas oo noqday mid lagu diirsaday oo muddo ka yar hal sano ku soo saaray arday waxtar leh dhanka kalena boorka dib uga jafay xarumo waxbarasho kuwa kalena soo kordhiyey aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abo eyman warbixintiisaas waxay u dambeysay warkeeni subaxnimaysaha kaytani kulantideena dambe warkan lamid intaynu ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir